kunti wacan oo wanaagsan dadkaana dhegaysanayo oo meel kasta oo aad joogtaan halkani waa madasha sigistii oo aalaaba aan idinka soo gudbino waraysyada xiisaha leh ee aanu kaga hadalno xaaladda guud ee siyaasadeed ee soomaaliya maantana waxaa madasha marti noogu ah xildhibaan cali nuur xuseen boodaaye oo haatan isagoo ku sugan magaalada toronto ee waddanka canada xildhibaan cali nuur marka hore kusoo dhawow madasha sigisti walaal aadan kaaga mahad celinaya fursaddan runtii waa fursad qaali ah madashana waa madal runtii ay dadku aada u hadalhayaan waanu ku faraxsanaya inaan ka qayb galo interviewgan maanta waaya adigaa mudan su-aalaheeni baynu gudageli doonaa cali nuur bal marka su-aasha ugu horeysa aan ku weydiiyo aragtidaada ku saabsan baan rabaa inaan ogaado marka ugu horeysaba mooshinka dhowaan laga keenay madaxweyne xasan sheekh maxamuud qaar kamida xildhibaanadu ay ka keeneen aragtidaadu waa sidee bismillahi raxmaan raxiim mar labaad waxaan ka mahad celinaya fursadda walaal arrinta mooshinka laga keenay madaxweynaha horta waa dastuuri waa nidaamka dastuurku qabana waa loo soo maray oo saddex meelood meel in baarlamaanku ka keeni karo mooshin waa dariiqa oo saxa ah waana ay mareen xildhibaanadu balse su-aalaha u baahan in la isweydiiyo ayaa ah waktiga iyo falsafada ka dambaysa mooshinkan ma yahay mid saxan aniga fikirkayga ku aadan arrintaas waxay tahay waktigana waa wakti aada u qaldan ujeedada laga leeyahana ujeedo ma aha in madaxweynaha xafiiska looga qaado ama lagu sameeyo ma ahana waa ujeedo siyaasadada ka dambayso waana si faahfaahsanan ooga hadli doonaa interviewga waa aanu gal laba e waa maxay siyaasadda ka dambaysa horta waxaa ogaataa baarlamaanka wuxuu ka kooban yahay laba boqol iyo toddobaatan iyo shan xildhibaan mudane ayuu ka kooban yahay tirada hadda keentay mooshinkan waa sagaashan iyo saddex xildhibaan muddo lix bilooda ayay wadeen mooshinkan xildhibaanadan inay soo helaan tirada intaas la eg waxay isugu jiraan saddex kooxood inta hadda mooshinka wadda waa koox kudladihii samaysmay waktigii prime minister cabdiweli mooshinkiisa uu socday kudladihii samaysmay oo madaxweynaha kaga soo horjeeday in laga xayuubiyo xilka xildhibaan prime ministerki jiray iyo koox rajo siyaasadeed iyo in ay cabinetkii xukuumaddii cabdirashiid markii cumar cabdirashiid markii lasoo dhisay rajo ka lahaa inay soo galaan oo iyaguna u suuroobi weyday inay soo galo oo ka xanaaqay arrintaas iyo kuwo kale oo lagu khalday in mooshinkan uu suuragal ka dhigi karo in uu waktiga doorashada uu sii dheereeyo oo maadaama khalqal siyaasadeed uu abuuraayo in doorashada labada kun iyo lix iyo tobanka lagu durkiyo saddexdaas kooxoy isugu jiraan waana fikir runtii aan ahayn si sax aan loo fikirin oo runtii waktiga hadda noo haray sanadka ka dhiman howlaha noo yaalo iyo naga carqaladayn doono ta kale shacabka soomaaliyeed oo runtii meel kastay ka joogaan adduunka aada ugu hanweynaa in afarta sano say doontaba ha ku dhamaatee transition ama oo wareejin maamul oo si nadiif ah loo galo rajo ka qabay ayaa markay maqlaan mooshinkan waxaa u sawirmay wixii dowladihii kumeel gaarka ah ka dhici jiray oo markuu xil waktigu dhow yahay dagaal siyaasadeed noocaas intuu dhaco laisku majixaaban jiray marka runtii aniga aada ii dhibtay arrintaas waxaan aada u jeclaan lahaa in sanadka dhiman si nadiifa loo dhamaysto haddii madaxweynuhu gar daran yahay hadduu gar leeyahayba doorashadaa lagu ogaan doonaa shacabka soomaaliya iyaga ama udood u boodi doono ama ka boodi doono laakiin bal fursaddaas in la siiyo dowladnimadu ay si nadiifa ku dhammaato waayahay xildhibaan cali nuur mar haddii aad qirtay in hanaanka lasoo maray uu yahay hab sharciga dastuuriga federaalka waafaqsan oo si hanaansan loo soo dhisay mooshinka aynu ka hadlaynay miyaan loo arkaynin hadalkaaga marka la eego sida inta badan aalaaba ay soomaalidu caadaysato oo ninkii hadlaba ama fakar soo jeedayba lagu eedayo la yidhaahdo ninkaasi xil baa laga qaaday ama xil buu doonayey ama madaxweynuhu necab yahay ama amaba haddii si kale loo dhigo waa kacaandiid xildhibaanadiina waxaad tihiin dadkii sharciga samaynayey ee uufinayey shuruucda waddanka iyo heshiisyada ka dhaca sidee baad ugu hor iman kartaan haddii wixii dastuuriya ee macquula laydin hor keeno oo aad ugu abuuri kartaan in aad markaasi qofka ku shaabadaysaan qofkaasi waa kacaandiid ama dowladdu kasoo horjeeda walaal markaan leeyahay waa arrinta waa sax oo dastuuriya lasoo maray micnaheedu ma aha in eedeyntu ay sax tahay ama in dadkan mooshinka wado ay ku saxan yihiin ma aha waxaan leeyahay sida dastuurku qabo haddii madaxweynaha mooshin laga keeno dariiqa loo maro oo xildhibaanadu ay u mari karaan waa saddex meelood meel inay isku raacaan in madaxweynuhu uu galay dembiyo weliba qodobada lagu soo oogi karo madaxweynaha waa laba qodob keliya waa inuu sameeyey fal khiyaano qaran iyo inuu sameeyey mataqaanaa xadgudub cad oo dastuurku xadgudbay waxa kaloo dhan waa waxyaabo mataqaana oo impeacher lagu impeach garayn karaa madaxweyne xil roog looga qaadi kara ma aha marka mu- saba- dariiqa ay soo mareena sax ah laakiin eedeymaha ay kusoo eedeeyeen iyo waktigay soo eedeeyeen iyo marka loo fiiriyo boqol iyo siddeetan iyo laba xildhibaan kale oo arrinkaas diidan oo kasoo horjeeda marka loo fiiriyo ma aha mataqaanaa wax saxa ma aha waa wax khalkhal siyaasadeed abuuri karo teeda kale kuma eka inay mooshinka xildhibaanada keenaan keliya xildhibaanadu waa soo dacwoodeen oo waxay ka keeneen dacwo laakiin waxaa dacwada inay qaado laga rabaa eedaha garsoorka ee ugu horeyso maxkamadda dastuuriga ugu horeyso ayaa soo xukumaysa in eede eedeymahaas ay sax yihiin in kale waa tahay waktiga xaadirkaa waxaan ognahay maxkamad dastuuri ah ma dhisna Eh, sababta loo dhisi waayona waa arrin kale oo aad- haddii aad fursad siisa aan ka hadli kara laakiin waktigan maxkamadda dastuuriga ma jirto waxaa la gelayaa mataqaana arrimo oo interpretation ama macnayn dastuuri oo u baahan khubro u baahan waxay naga dhuminaysaa wakti iyo iyo momentum tahay.
fiican oo hadda aan haysanay naga dhuminaysaa waayahay xildhibaan cali nuur eh, xuseen boodaye waxaad haatan joogtaa magaalada toronto waddanka eh, canada ogaalka maxaa ugu muhiimsan qodobada ay xildhibaanada mooshinka ka keenay madaxweynuhu ay ku eedeynayaan madaxweynaha walaal een, mooshinka wuxuu ka kooban yahay sagaal bage waa sagaal bage ayuu ka kooban yahay eedeymaha lagu soo eedeeyey qaar kamida runtii eh, dadku soomaalida horta mooshinkaas internetyadu guda jiraa wada akrin karaan qaarkood waxay ku eedeynayaan madaxweynaha heshiisyo uu la saxiixday eh, shirkadaha ajnabi ah labada kun iyo saddex iyo tobanka heshiisyo dhacay eh, kontraadyo la siiyey mataqaanaa shirkado kaloo ajnabi ah waxyaaba noocaasa eeduhu u badan yihiin eh, xadgudub uu ku xadgudbay leeyihin dastuurka maxkamadii dastuurka oo la sameeyey waxaasoo dhan hal hal ayaan meel u saari karaa haddii fursadda iyo waktiga u siiya laakiin iyadoo kooban eh, waxaa ku filan caqliga qofka saliimka ah wuxuu ku fikiri karaa eed labada kun iyo dembi la galay labada kun iyo saddex iyo tobankii maxaa hadda oo labada kun iyo shan iyo tobanka oo ay nooga harsan tahay muddo dhow nooga harsan tahay termka maxaa hadda loo bilaabay in laga hadlo midda kale Waayahay.
heshiiska waxaa galay xukuumadda qayb kamidaa gashay hadday xukuumadda qayb kamida gashay w- baarlamaanku wuxuu leeyahay awood uu oversight ku siiyo ama uu ku baaro en, eh, xubintaas xukuumaddoo gashay muxuu baarlamaanka guddiyadooda u qaban waaye ama hawshaas usoo saari waaye maxaa keenay eedaha dhan inta loo aruuriyo hadda la yidhaha madaxweynaha dembigaas galay Eh, tan maxkamadda dastuuriga oo hadda xildhibaanada mooshinka keena ay leeyihiin isagaa sabab u ah waxaa ogaataa en, do- xukuumaddii cabdiweli waxyaabihii ay ku burburtay waxaa kamid ahaa en, nidaamka sha- garsoorka ee waddanka u degsan oo reform la damca in lagu sameeyo in wasiirkii markaas u qaabilsanaa reformka hawshaas waday laga soo horjeesto oo prime ministerka inuu wasiirkaas xilka ka qaado ayaaba gargargaraysay ama kicisay kacdoonkii ahaa in en, mooshin noocaas laga keeno marka waxaas oo dhan markaa isu geyso waxaa arkaysaa inay yihiin kooxdan hadda mooshinka wada koox dubaaqtan siyaasadeed kula dubaaqtamaya madaxweynaha sidayda doonaa ha noqoto ama xil ha ka waayaan ama si kale ha u diidaan ama waxay ila tahay aniga inay rabaanbo labada kun iyo lix iyo tobanka inuusan doorasho soo haweysanin oo dembiyo iyo waxyaabo jiro mataqaanaa ha ku tuur dhiiqada ku tuur wixii ku dheg Waa wixii ku dhega aad aragtide noocaasay ka Waay.
tahan qaba aniga waaya xildhibaan cali nuur su-aalkan haddaan ku weydiiyo waxaad ka mid tahay xildhibaanada een, baarlamaanka federaalka soomaaliya Eh, tusaale hore u dhacay haddii aan kuu soo qaato inta badan markay isqabtaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu marar badan bay soo noqnoqotay ama dowladdan federaalka ha noqoto ama kuwii ka horreeyey ee dowladda ku-meel gaarka ah. xildhibaanadiina qaabilsan sharci dejintu marka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu ay isqabsadaan intiina badan ee markaasi la leeyahay hees casilo ra-iisul wasaaruhu waa dedejisaan sharciga ra-iisul wasaarahana barhkaad soo taagtaan oo waxaad tirahdaan ha ha is casilo qaybtiina ugu badan ayaa markaasi gacanta taagta oo xaalka ka dhigta in deg deg ra-iisul wasaaruhu idin dhaafo maxaad uga xanaaqdaan ood hadal uga keentaan ood u tidhaahdaan waktigu waa yar yahay madaxweynaha lama taaban karo marka madaxweynaha lasoo hadla qaado maxaa idinku wacan inta badan En, horta walaal labada case marka ra-iisul wasaaraha mooshin laga keeno dariiqa loo maro dastuurkay ku caddahay marka sidoo kale madaxweynaha laga keeno dastuurkay ku caddahay ra-iisul wasaaraha marka mooshin laga keeno waxaa ku filan tiro ka yar intaas oo micnaha eh, eh, tiro aada ooga yar intaas ayuu dastuurkao faraya ay ka keeni karaan marka la keenana maxkamad dastuuri iyo maxkamad kale iyo meel kale in la marsiiyo uma baahnee maadaama kalsoonida uu siiyey prime ministerku uu yahay qof lasoo magacaabay baarlamaanka ayaa kalsooni siiyey baarlamaankana kalsoonida si sahla ogala noqon karo waxaa ogaataa eh, nidaamka hadda noo degsan ee loo yaqaan parallel powerka oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu ay awoodaha wada leeyihiin waa nidaam dastuurka khaladaad ku jir oo in la saxo u baahan mustaqbalkan aan sugayna in saxitaankaas la sameeyo laakiin haddii madaxweynaha iyo ra-isul wasaarahu isqabsadaan waxaa fariisan waxaa fariisanaya ama curyaamaya howlihii qaranka oo dhan a curyaamaya haddii marka madax ra-isul wasaaruhu baxo waxaa sahlan haddii ra-isul wasaaruhu baxo ra-isul wasaare cusub in la keeno hawshan hore sii socoto wax oo isbedel weyn ama khilaaf weyn uusan dhicin balse haddii madaxweynaha hal hala remove gareeye la yidhaahdo waxaa dhacaysa kow horta in doorasho cusub la abaabulo doorasho cusub hadda waktiga noo haray hadii ladhaho lagu abaabulo waa garan kartaa waxa ay keenaysa iyo xasaasiyadda ay abuureysa laba marka madaxweynaha lasoo doortaba kaba soo qaadba inay fududaato la doortay madaxweyne cusub oo kumeel gaara isagana wuxuu u baahan inuu soo magacaabo ra-isul wasaare cusub ra-isul wasaare cusub wuxuu u baahan inuu soo magacaabo golo wasiiro cusub golaha wasiiradu wuxuu u baahan yahay baarlamaanku ansixiyo inta la maraayo oo oo hasal ah waktiga noo haray wax iskeenaya ma aha waana wakti runtii dhumis xun iyo iyo mataqaana waxyaaba jahwareer raba in la geliyo siyaasadda soomaaliyeed marnan raalli kama noqon karna arrintaas aan ka gudubno su-aal kale aanu noqdo madaxweynaha waxaa lagu eedeynayaa kooxdan amaba baarlamaanka xubnaha ka tirsan ee mooshinka ka keenay cali nuur xuseen boodayow in uu galay musuq maasuq waxaa ku jirta awoodo uu isticmaalay oo dastuurku aanu ogolayn waxaa ka mid a heshiisyo uu aan la horkeenin baarlamaanka aada xubinta ka tahay oo markaasi xukuumaddu ama dawladdu ay heshiis la gashay shirkado tii ugu dambeysay ayaynu soo qaadan doonaa oo aan rabaa inaan su-aasha kaa weydiiyo shirkadda lagu magacaabo somo oil and gas oo iyadu british ama ingiriisa ayaa waxaa lagu eedeeyey oo monitoring groupka iyo weliba reuters oo iyaduna qoraalka soo gudbisay waxa ay sheegeen in lacag laaluusha ay wasaaradda batroolka oo dhan shaqaalahoodii la wareegeen iyo madaxdoodiiba oo ay ku kharash gareeyeen lix boqol oo kun oo dollarka maraykanka ah garyaqaanana ay siiyeen ilaa iyo afar boqol iyo shan iyo sagaashan kun oo dollarka maraykanka hantidaasi markaasi la gelinayo in dad madaxa ama mas-uuliyiin laaluush loo siiyo minaana ceeb ku ahayn xukuumadda federaalka soomaaliya maaha uun dacwaddu xasan qura
way waa waa sax walaal eedaha eedaha waa jiraan horta waddan kastoo jiro specially waddan sida soomaaliya oo kale shan iyo labaatan sano dawlad la-aan ahaa oo runtii haadihii dawliga ilaalin lahaa mataqaana xadgudubka noocaasi ay burbureen oo hadda dhismihiisi la wado qaladaad noocaasi inay ka dhacaan waa wax iska macruuf ah wadamadii jiray oo aan weligood burburin oo hadda dariska kenya oo kale iyo wadamada hadda dariska nala ah ay waxaasi wax ka xun ka dhacaan laakiin waxaa isweydiin mudan hay-addii maamulkii ama ama wasaaradii lahayd saxiixaas ama wasaaraddii heshiiskaas gashay waxay leedahay guddi baarlamaanka oo wasaaraddaas oversight ku leh ama baaritaan awood baaritaan ku leh maxaa guddigaas baarlamaanka uu waktigaas la saxiixay arrintaas ooga hadli waaye oo loo keeni waaye baarlamaanka looga doodi waaye for example aniga waxaan ka tirsanaya guddiga gaadiidka markii qoladan airbortka hadda contractiga lagu siiyey favori loo yaqaano la siiyey heshiis loo qoray wasiirkii u qoray iyo wasaaraddii arrintaas ka shaqaysay baarlamaankan keenay waa dood dheeraan gelinay toddoba maalmood ayaa wasiirkaas baarlamaanka lagu wareysanaya waxaana go-aan lagu gaaray in heshiiskaas dib loo saxo oo khaladaadka uu ku jiro o dhan dib looga saxo saasna lagu celiyo shirkadda ay mar kale heshiis lala galo sidaasaa la heli karay in la sameeyo khaladaadka saas loo saxo ma aha laakiin in lala sugo sanadka u dambeysay oo siyaasadda ay kala guurka ku jirto in lagu soo eedeeyo eedeymo ay wasaarado galeen in madaxweynaha dusha inta laga saaro la yidhaahdo madaxweynaha dembigaas gale waana in la impeach gareya taas waxaan u arkaa inay tahay arrimo siyaasadeed oo waad mahadsantahay waayahay xildhibaan cali nuurow ciidankaama xigto waxaad ka mid tahay xildhibaanada sharci dejiyaasha soomaaliya ciidankaagama sokayso soomaaliya sharcigeedii adigaa gacanta ku haya inta aad ka mid tahay waa xil ku saaran waxaad qarta haatan in lacagihii aan sheegay lixda boqol ee kun ee dollar ahaa iyo afarta boqol iyo shan iyo sagaashanka kun ama haaf milyoonka ku dhow in kuwa iyo ka daranba ay ka jiraan waddanka soomaaliya musuq maasuq gaaraya gaar ahaana mas-uuliyiinta dowladda federaalka ee soomaaliya hadiiba aan ku dhamaystiro su-aasheeda su-aasheeda hortaas raalliga waxaa laakiin waa dhici kartaa baan ku yiri wadamada dariskay ka dhacda waxaas wax lamid a qarasamaha taas laakiin wax plausible ah yaan kugu qirinba yanba ku odhanin waad qirantay laakiin haddiiba aad lacagahaasoo kale aad leedahay way dhici karaan xataa taada baan kugu raace xildhibaanadii baa tihiin mid ka mida baa tahay xildhibaanadaasi marna ma ka damqatay oo ogaalkaaga waxaad hoos ogeyd ma ka hadashay oo warqad ma hor keentay baarlamaanku ma tiri arrimaha noocaasa baddii laba iyo toban mayl baa laga dhigay lacagahaasoo laaluushaya oo waddanka dhex ordaya cidna waxba kama qarsoona arrimahaasi bal aynu gorfayno maaha khasab in madaxweynaha layidhaha hays casido maaha khasab in cid la eedayo laakiin ma ka munaaqashooteen oo discussion ma ka gasheen arrimaha noocaasa walaal ma aqaana inaad doodaha baarlamaanka ka socdo aada dhegaysato ama aada fiirsato waa hubaa shacabka haddana dhegaysanaya ee interviewga naga dhegaysanaya in qaar badan oo kamida ay la socdaan doodaha ka socdo maalin kastaan ka doodnaa waxaan ka doodnaa sidii qarankan looga badbaadin lahaa waxyaabaha masuq maasuqyada aad aad taataabatay iyo kuwo kaloo lamid ah waxaan tusaale kugu soo qaaday heshiiskii shirkadda favori lala galay wixii baarlamaanka ka dhacay iyo intii gooroo mataqaanaa baarlamaanku uu arrintaas ka dooday oo maalmihii ay socotay doodaas doodahaas iyo doodo badanna waa dhacaan maalin walba waana laga danqadaa balse waxaa ogaataa waxaan ka hadlayno xaqiiqdeeda haddaan hoos ugu soo noqono waxaan ka hadlayno waa waddan shan iyo labaatan sano ayan dawlad ka jirin oo iscontrol iyo magaciisii waxba uusan jirin hadday bilaabatay dawladnimadii waana hubaa inay tan in kasii fiicnaato aan kusii soconno oo jihadaas aan kusii soconno waa run in la is iftiiniyo isxisaabinta waxay kamid tahay qayb muhiima waay oo dawladnimada aadaan u taageersanay aniga in la isxisaabiyo waxaa joogo waddanku wuxuu leeyahay hanti dhowruu leeyahay hanti dhowrahaas marar badanuu ka keenay dacwooyin oo baarlamaanku ka hadlay uu yidhi sagaal iyo toban wasaaradood ayaan baaritaan ku samaynay oo dambiye kusoo helnay dambiyadoodiina kuwa la sixi kara hadday noqdaanna waa ka saxayna hadday la sixi waayana waxaan la tegaynaa wy mataqaanaa xeraalintaan la tegaynaa oo isxisaabintaas nidaam loo maro iyo dariiqyo loo maray leedahay oo saxa aniga waxaan diidanhaysa waxa waaye isxisaabintaas inta lasoo aruuriyo oo la yidhaha madaxweynaha mas-uulka ah ee xilka ha ka dego ma aha arrin sax ah oo runtii dawladnimada lagu taageerayo maayo waa wax dawladnimada lagu duminayo haddii in la isxisaabiyo loo baahan yahay dariiqi isxisaabinta in la mara ayay ku qumantaan qabaa si fiican baan ku fahmay aad baad umahadsantahay xildhibaan cali nuur xildhibaan inta badan waxaan arkaa xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya aad ka mid tahay idinkoo laba oo qaybsamay arrin kasta oo laidinsoo hordhigo tafaraaruq iyo khilaaf baad moodaa had iyo jeer marka laba loo qaybsamo in ay bayaan tahay oo ay cad tahay su-aasheedu waxa weeye ma jirtaa cali nuurow mararka qaarkood arrin aad isku wada raacdaan siddeetan boqolkiiba sagaashan boqolkiiba oo aan la odhanin baarlamaankii maanta ma kala hadeen walaal ma aqaan anigi inaa ani adiga isku idaacado fiirsano boqolkiiba toddobaatan sideetan baarlamaanka doodaha ka socdo waa doodo laysku afgarto oo laysku raaco dabcan horta maba dhici kartaba in inta meesha fadhida kulligood ay hal dhinac u wada doodaan ama hal dhinac u wada boodaan ma dhacdo oo adduunkaba kama dhacdo baarlamaan isku jiho u codeeya maba jiraba tanna waa sidoo kale waa dimuqraadiyadda qayb kamida waa horta in lagu soo kala horjeesto arrimaha qaarkood laakiin boqol iyo toddoba boqolkiiba toddobaatan shuruucda la keeno ama arrimaha baarlamaanka ka socdo doodihiisa badanaa baarlamaanku intiisa badan waa isku raaca waxyaabaha laysku qabsado shacabku ay aada u maqlaan waxaa kamid a marka ay arrimahan mooshinka yimaadaan oo ra-isul wasaare iyo madaxweyne isqabsado ama xubnaha golaha wasiirada iyo iyo xubnaha oo golaha baarlamaanka isqabsadaan waxaasoo dhan waa dhacaan laakiinse waxaa ka muhiimsan in la iftiiniyo waxa jira oo meelaha badan oo isku raacsan hadda tusaale sahlan waxaa kamid a arrintii shirkii dhawaa ee laba sagaal iyo labaatankii bishii julaay ka dhacay magaalada muqdisho ee high level meetingka ahaa oo ay caalamka iyo dawladdeena ku kulmeen inta aysan tegin shirkaas xukuumadda oo golaha wasiirada toban wasiira iyo shan labaatan xildhibaan oo baarlamaanka ah ayaa ka fariistay oo yidhi masiirka soomaalida masiirka siyaasadda soomaalida hal dhinaca uga soo wada jeesanaa waxay isla garteen qodobo qodobadii ay isla garteen ay u geeyeen international community international communityga ma waaba aamini waayeen inay isla socoto xukuumaddii soomaaliyeed oo dhan isla socoto oo fikir wada aaminsan fikirkaasaa lagu soo heshiiyey oo ahaa kii ahaa in waktiga xaadirka hadda doorasho aysan suuragal ahayn in wadatashi lala soo sameeyo mataqaana xubnaha qaybaha kala duwan ay ka kooban tahay soomaaliya ka kooban tahay ama ha ahaato maamul goboleed ama ha ahaado ururada rayidka ah in lala soo sameeyo marka waxyaaba badan oo isku raacsan yihiin oo dadku ay jiha u wada socdaan waa jiraan laakiinse inta badan khilaafka iyo wararka negativeka ka xoog badan kuwa positiveka ah waa tahay magaalada torontoad joogtaa sidii aan horeba ku sheegay xildhibaan cali nuur maxaad qiyaasaysaa waa maxay ujeedada dhabtaa ee xildhibaanada mooshinka ka keenay madaxweynuhu maxaad noo qiyaasi kartaa
horta anigu waa isku xildhibaan aan hadda ku suganaanahay waddanka dibaddiisa inkastoon aad ula socdo oon habeen iyo maalinba aan saaxiibaday kuwa waddanka ku sugan aan iska wareysano waxaa ii muuqata runtii sagaashan iyo dhowrka xildhibaane ka keenay hadda siyaabo kala duwanba ha u kala taageeraan mooshinka laakiin midday isku raacsan yihin waxay tahay inayan u heli doonin cod ama u heli doonin cod ay ku removga waayo boqol iyo siddeetan iyo afar cod ayaa madaxweynaha looga qaadi karaa xilka inayn heli karin waa ogyihiin laakiin meesha ay isku raacsan yihiin oo ay hoosta ka wada xariiqeen ama ay isleeyihiin waa ku guuleysan kartaan waxay tahay inay madaxweynaha ay ay credibilityga ka dhumiyaan si labada kun iyo lix iyo tobanka doorashada markuu usoo istaaga haddiiba doorasho usoo istaaga aniga ma aqaanin doorasho usoo istaagi doono in kale laakiin haddii uu doorasho usoo istaago inuusan heli doonin mataqaana taageerada shacabka soomaaliyeed ou noqdo nin lagu taintgareeya ama lagu tilmaamay inuu yahay eedaysane oo hanti badan qaranka dhumiye oo qaranka meel xun ka tuuray in lagu in lagu leebel gareeyo ujeedada ugu dambeysa oo ay ka leeyihiin intaas waaye waana wax oo dabaaftan siyaasadeed oo wax horeo ka dhexeeyey xubnahaas keenay mooshinka iyo madaxweynaha iyo xafiiskiisa ka dhexeeyey iyo iyo iyagoo dan kale siyaasadda mustaqbalka iyo labada kun iyo lix iyo tobanka inay xisbiyada mucaaradka ay iyagu qorshayn doonaan inay ay ku biiraan raba inay ku guulaystaan siyaasadda waa wax siyaasad dabaafta noocaase ma aha in eedeymahaas iyo waddanka loo arxamo oo madaxweyne waddanka ka hortaagan oo dhibaato ku haya ka remuuf garaynayna ma aha ujeedada
xildhibaanadan mooshinka ka keenay madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya haddii aynu farta ku fiiqno oo aynu nidhaahno waxa ay diidan yihiin ama ay la damacsan yihiin madaxweynaha dibindaabyo aynu nidhaahno si kastaba ha u dhacdee inta aad ka mid tahay ee iyaguna madaxweynaha difaacaya eele madaxweynaha eedan loo soo jeedinaya waxba kama jirto maxaan idinku tilmaamaa ma waxaan idhahdaa madaxweynaha ayaad weji ka leedihiin madaxweynaha ayaad iska dhisaysaan ama aad saaxiibatihiin idinka xaggee qaadanaysaan
walaal horta ogow aniga shaksiyan haddaan naftayda ka hadlo madaxweynehan difaacaya ama madaxweynehan eedda ka qaadaya ma ah laakiin waxaa ii muuqata ujeedada mooshinka waktigan xaadirka loo sameeyey inay ka duwan tahay madaxweynaha in mataqaanaa xilka ha laga qaado inay ka duwan tahay ii muuqato oo qof walboo siyaasadda cabir fiican ka qaadan karana uu arki karo waxa aniga aan uga soo horjeedaa arrintaana waxay tahay waktiga noo haray iyo howlaha noo haray iyo dareenka shacabka soomaaliyeed oo sugaya inay isbeddel helaan labada kun iyo lix iyo tobanka in la dhaawaco oo khalkhal la geliyo oo mugdi loo iftiiniyo oo colaad inay ka jirto dowladda ay socon la'dahay caalamkana loo diro fariimo ah annaga waa ismaamuli weyne kaaleyna maamula wax noocaasa ayaan u arkaa inay tahay oo khatarteeda leh taasaan uga soo horjeedaa maahane aniga in las xisaabiyo madaxweynaha sheegaysaaye qofka waddanka ugu sarreeya oo mataqaanaa siyaasadda meel kasta ka jooga in la xisaabiyo oo waxaan aada ugu faraxsanahay waayo qolada tilmaantay madaxweynehay difaacayaanna anigu hadda dad koox meel fadhido madaxweynahan difaacayna dhehaysa ma arkin shaksiyanaan aniga u hadlayaa haddii ay jiraan kuwo saas isku guruubaystay oo samaystana waxay qabaan iyaga inaad weydiisaanaan qabaa aniga laakiin shaksiyan fikirkayga waa kaas xildhibaan cali nuur markaad eegtid dhibaatooyinka iyo duruufaha haatan jira markaad eegtid waktiga gaaban ee xilligii xukuumadda loo qoondeeyey ka harsan waa maxay rajada aad qabtid in xukuumaddani ay wakhtigeedii dhammaysato iyadoo markaasi lagu jiro duruufo dhinaca siyaasadda ah dhinaca dhaqaalaha dhinaca amniga ah rajada ummadda soomaaliyeed aada u sheegi kartaa waa maxay horta walaal waxba waxbaa ka daran caqabada siyaasadeed ugu weynana haysato waa tan amniga waana ka warqabtaa meelaha uu amnigeenu ka dabacsan yahay dad soomaali ah oo annagoo kale ah oo noo eg oo walaalaheena oo annaga nala dhasha ayaa dhinac inay dawladda ka burburiyaan u joogo oo arrimo diini ah iyo falsafo diini ah ku shaqeeyo kuwaas sidii lasaga qaban lahaa oo waddanka dhan looga saari lahaa ama waddanka loo nabadeyn lahaa nabad hadayan jirin dowladnimo ma jirto taas ayaa horta caqabada ugu weyn oo na haysata ah caqabada labaad oo iyadana muhiimkaana haysato waxay tahay waddan shan iyo labaatan sano soo burburnaa in hay-adihiisi dawliga ahay ama hay-adihiisi dastuuriga ahay ay u shaqeeyaan sidii waddan boqol sano soo dhisnaana waa garan karnaa suuragal ma aha oo iyada laftigeeda xeerjajab iyo tootosisaa lagu wadaa labada kun iyo lix iyo tobanka hoostay naga soo gashay sanad ka yaraa haray ama sanad baaba haray aan dhaho sanadkaas haray wix laga gaarsiin karo oo shuruuca ama nidaam in laga gaarsiiyo labada kun iyo lix iyo tobanka haddiiba doorasho aan la qaban karin one man one man one voda in la sameeyo wax doorasho u eg oo dadkuna rajogeliyo in afartii sano dowladda si smooth ku dhamaysatay transition fiicanna la geli doono ayaa aniga igala qurxoon inta aan geli lahayn hadda mugdi kaloon geli lahayn marka shacabka soomaaliyeed waxaan u sheegayaa boqol iyo siddeetan iyo laba xildhibaan ayaa aaminsan oo diiday mooshinka inay siixaan oo macnaheedu yahay diyaar u ah waddanka inay khalkhal siyaasadeed ka badbaadiyaan mana geli doono khalkhal siyaasadeed balse rajada aan ka leeyahay in labada kun iyo lix iyo tobanka si oo nadiif ah looga gudbo xoogaa aniga laftigeyga shaki baa iga jiro waxyaabaha keenayan waxay tahay amni darida iyo waxa hadda ka sheekeeya oo ah shan iyo labaatan sano dowlad la-aana iyo waddankiiyo dhaqaale xumo jirto oo caalamka hadda aan aan anagu ku tiirsanahay dhaqaale ahaan oo iyaga laftigooda markay dhaqaalaha bixinaayaan siday iyagu rabaan u wada weli waan ognahayoo international communityga iyo hay-adaha hadda annaga nala shaqeeyo implementaryska loo yaqaano waxay isticmaalaan nidaamkii ay waagii burburka isticmaali jireen oo ah inay shan iyo toban kale hay-adood kale ay kusii shaqaystaan oo wax badan oo dadka loogu talagalay inay gaaraan dhexda ka baxaan marka waxaasona inaan ka gudubno ayaa naloo diidan yahaan qabaa insha allah soomaaliya shan iyo labaatan sanada hadday soo survive garowday inta dhimanna waa survive garobaysaan qabaani xildhibaan cali nuur xuseen boodaye su-aal kale haddii aan ku weydiiyo waxaa dadka su-aashani inta badan dadka shacabka soomaaliyeed ayay maskaxdooda ka guuxaysaa waxayna tahay in badan baynu aragnaa sigoo la eedeynayo sida haddaba jirta oo mooshinka looga keenay madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya in badan baynu aragnay ra-iisul wasaaraha oo eed loo soo jeedinayo in badan baynu aragnay wasiirada oo laleeyahay baarlamaanka hor yimaadaan oo eed loo soo jeedinayo idinka ka xildhibaan ahaan anigoon adiga kuula jeedin bal horta idinka ayayna qabtaa laftiinna sharci dejisayaashii baa tihiin waxaana laydinku xantaa oo si cad dadka soomaaliyeed inta badan ay soo dhex maraan baarlamaanka xubnaha ka tirsan ee soomaaliyeed ee sharciga loo dhiibtay iyagaaba sharciga burburiya waxaana kow ka ah lacago laaluusha oo inta badan marka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu is qabtaan mooshin laga keeno marka madaxweynaha laftiisa mooshin iyo eed loo soo jeediyo marka ra-iisul wasaaraha keligii loo soo jeediyo intaba waxaa la yidhahdaa suuq lacageed iyo dollar ayaa ka dhex guuxa xarunta baarlamaanka idinka ka xildhibaan ahaan cali nuurow yaa idin qabta yaa laydinka dacwoodaa markaad ku gaftaan sharciga walaal waa mahadsan tahay su-aal aada u fiican ay weydiisay runtii waana sax dadka waxaa layidhi waayeel xantiisa ma mooga waa ognahay waxana lagu xanto oo social media ha noqoto ama idaacadaha ha noqdaan ama dadkuwa markay na waraysanayaan waxaasi wax ka badan waana yidhahdaan waana run oo hadda anig kumalihi mataqaana baarlamaanku waa ka nadiif mataqaana corruption waa ka nadiif kumalihi laba boqol iyo toddobaatan iyo shan qofood ma wada noqon karaan dad wada nadiif ah ma wada noqon karaan laakin waxaa ogaataa bad waxaa qurmiyaa la yidhahdaa hal malaya qurmiya haddii ay jiraan dad oo saas u dhaqma ay jiraan oo loo arka inay aysan daacad ka ahayn mas-uuliyadda loo dhiibay ay musuq maasuq ay ku dhex karsadaan waa suuragal laakiin baarlamaanku wuxuu leeyahay mechanism ama dariiq uu isaga qaban karo nidaamkaas waxaa jiro guddi anshax oo shaqadiisu tahay haddii ay dhacdo in xildhibaan uu ku sifoobo uu ka gudbo ama ku xadgudub ku sameeyo nidaamkii xildhibaanku lahaa waxaa awood u leeyahay guddigaas inuu u gudbiyo mataqaana guddoonka oo xasaanadii lagala noqdo loo gudbiyo mataqaana hay-adaha garsoorka loo gudbiyo hay-adaha garsoorka ay kusoo caddeeyaan dembigaas markaasna ay baarlamaanka kusoo celiyaan marar badanna baarlamaanku waa isku dayay inuu investigation ama baaritaan ku sameeyo xubno kamida baarlamaanka oo xadgudub ku sameeyo oo fala lagu soo eedeeya hataa qaarkood qarandumis lagu soo eedeeyey baarlamaanku wuu leeyahay mechanism uu isku ilaaliyo waa leeyahay balse waxaan maqalnaa annaka keliya waxaan eedaha eedeymaha hadda aad ka hadlayso xoogooda waxaa la maqlaa markii mooshin uu soo koro keliya la maqlaa inta kale dadku noloshoodaasi ku mashquulsan yihiinoo waxyaabaha hoose oo baarlamaanka ka socdo lama maqlo marka waxaan rajaynaynaa in dimuqraadiyaddii hadda baranaynaa isxisaabintii hadda barashadeeda ku jirnaa in baarlamaankan baarlamaanka ku xigo runtii uu noqdo baarlamaankan ka nadiifsan kan kusii xigana uu noqdo mid oo tusaale u noqdaba baarlamaanada dariska nala ah u noqdaan rajaynaynaa anigu marna ma inkiraayo inay jiraan shaksiyaad ku sifoobay eedeymaha hadda aad soo jeedisay balse waxba meelba waxba waxba meelay ka bilowdaane kan waa kii bilowga ahaaye waxaan qabaa aniga ummadda soomaaliyeed inay ay noogu dulqaataan jajabkan yaryar oo hadda ay arkayaan waxaan heli doonaa kuwo kuwan ka fiican insha allah
xildhibaan cali nuur ma is leedahay ma kuu muuqataa hogol daruureed oo mustaqbalkaad is leedahay soomaali waa u di'i doontaa oo hadday curatay ha noqoto sanadka soo socda laba sano kadib mustaqbalka dhow in soomaaliya mar kale ay cagaheeda at least ku istaagto oo ay ismaamusho oo nidaam nidaamkii walaalnimadii iyo kala dambayntiiba ay timaado xilligan imika oo kale dadka soomaaliyeed maxaad u jeedin lahayd ood rajada uga sheegi lahayd
haddaan su-aashaas laba qaybood u kala qaado sharciyan ma muuqataa rajo fiican iyo soomaaliya mustaqbal ahaan siyaasad ahaan ma muuqataa rajo fiican labada haddaan u kala qaado sharciyan horta in la isticmaalo sharci oo rule of law la isticmaalo maalin iyo laba iyo saddex iyo kuma timaado wadamadii boqolka sano soo dhisnaa ayaa weli shuruucdooda mararka qaarkood xadgudub ku sameeya mana sugayo aniga in maalmaha sanadada soo socda dhow in ay sharciyan soomaaliya uu noqon doono waddan rule of law ku dhaqma oo nidaamkii sharcigii siduu u jiray sidiisa loo maro ma ma filayo waa imaan doonaa mustaqbalka laakiin ma filayo laakiin tan xagga arrimaha siyaasadda waxaa moodaa inuu jiro hadda horta gudaha iyo dibadda laba si si kala duwanaa looga dhaqmaa shacabka gudaha jooga waa ay ku daaleen dagaal waa ay ku daaleen waxay arki jireen markii liidaradu ay siyaasadda isku qabsadaan xabadaa lagu xalin jiray iyo madaafiica lagu xalin jiray khilaafkooda hadda waa kasoo gudubnay waxaa arkaysaa madaxweynihii ummadda soomaaliyeed oo laleeyahay tuug waayo waxba waxaday laleeyahay haddana aan wax oo mataqaanaa oo intaas dhaafsiisan dhihi jirin xorriyaddii oo oo hadalka iyo mataqaana qoolka in la ictiraafsan yahay oo la ilaalinayo kuu muuqato waxaan kasoo gudubnay marka wakti xabado laisku xallin jiray waxaan soo gudubnay wakti oo nidaam iyo sharci iyo procedure maxkamadeed iyo laisku xukumo waxaan geli doonaa waktiyo madaxweynaha laftigiisa uu ka jawaabo su-aalaha toos uga jawaabo shacabka ninka muwaadinka uu dacweysan karo ra-iisul wasaare ama madaxweyne dacweysan karaan gaari doonaa balse saan kuu sheegay hal habeen iyo shan habeen laguma gaaro aniga waxaa ii muuqata rajo aada u fiican haddii laba term keliya termkan hadda hadduu si smooth ku dhamaado mid kale uu bilowdo asna si smooth ku dhamaado afar sano shan sano wuxuu doona ha noqdo waxaan qabaa soomaaliya godkii waa ka baxday insha allah caalamkan dowladahoodu ay socdaan oo dowladnimadoodu ay sii korayso ayaan qayb ka noqon doonaa aadaan weli ugu rajaweynahay dad badan oo soomaaliya waddanka dibaddiisa usoo qaxay dagaal ka qaxay laakiin faa'iidooyin badan kula noqon doona soomaaliya oo wax ku bartay oo jaamacadaha ugu waaweyn oo ugu ugu muctarafsanay adduunka caruur soomaaliyeeda ka baxayso aqoon kasta leh rajada soomaaliya ay leedahay aniga hadda labaatan ka sano soddon ka sano soo socoto waxaa ii muuqato rajo aada u fiican inaan ilaashanaa noo fiican wax yaroon dhoodhoobanay si aan u gaarno rajadaas fiican u gaarno haddii aan waktigii mugdiga ah iyo dagaaladii colaadihii ku noqono gadaalaan u noqonaynaa insha allah waxaan qabaa in la adkaysto oon gaarno waktigaas waayahay aad iyo aad baad umahadsan tahay xildhibaan cali nuur xuseen booday ee inagoo soo gabagabayn doonaa waraysigeena waxaan doonayaa inaan kusoo afjaro oo aan kusoo gunaanado su-aashan ah maadaama aynu ka hadlaynay mawduuceen inuu ahaa mooshin dadka ku dhegaysanaya madashan haatan kaa dhegaysanaya iyo dadka kale soomaaliyeed ee hawada iyaguna kaala socda ee si fiican kuu maqlaya waa maxay waxaad u soo jeedin lahayd werwerka iyo walaaca ay ka qabaan marka ay maqlaan mooshin ayaa ka bilaabmay baarlamaanka cidduu doonayaba ha ku wajahnaado xaaladdaa mooshin sidii xal loogu heli lahaa ama looga gudbi lahaa maxaad ummadda soomaaliyeed usoo jeedin lahayd
ummadda soomaaliyeed meel kastoo iga dhegeysanaya horta waa waa u mahad celinaya inay siiyeen fursad aan kula hadlo waxaan u sheegayaa horta kelmaddan mooshin waa un soo jeedin waana wax oo dastuuri ah oo nidaam oo dawli oo adduunka dhan ka jiro oo annagu waxaan alifnay ma aha soo jeedintaas waa sixid sixitaankaasna caafimaaday u tahay dowladnimada soomaaliyeed wax horta dhible ma aha yaan loo arkin inay wax dhibla tahay mararka qaarkood waa la siyaasadeeyaa oo dadkan hadda baarlamaanka ku jira siyaasiyiin waayo xukuumadda kuwa jooga waa siyaasiyiin dabcan siyaasad kama marna siyaasadda oo in laisku qabsado xisbiyo loo kala jabo oo nidaam loo kala jabo oo laga gudbo tii qabiiliga laga gudbo mid falsafad siyaasadeed loo gudbana waa wax caafimaad u ah dimuqraadiyadda iyo dowladnimada soomaaliyeed caafimaad u ah yaan laga baqin waxaa ogaataan mar walbo baarlamaankan tiradiisu hadda koobantaho laba boqol todobaatan iyo shan xildhibaana ma wada aha dad aan ka naxaynin waddanka oo aan arxan u lahayn oo sida hadda dadka qaarkood loo tusiye ma aha baarlamaanka dad badan oo macno laha ku jira oo runtii u arka wadaniyadda inay wax walba ka muhiimsan tahay waana ka aragtaan oo sida hadda mataqaana doodaha ka socda haddaad dhegaysataan waa fahmaysaan in waddanka aada loogu danqado balse dabcan siyaasad markay soo gasho kelmadaha la isticmaalo dadka siyaasadda dadka niyadda ka jibiyo yaysan niyaddeeda ka jibinin waxaa ogaataan baarlamaankan hadduusan aan kii idin cajibiyey waxaa laga yaabaa kan ku xigay inuu idin cajibin doono laakiin ha loo dulqaato inta laga gaarayo kan dambe kan dambena waxaa kasii ficnaan doona kan kale aadan mataqaana shacabka soomaaliyeed meel kastoo joogaan u leeyahay boqol iyo siddeetan iyo jarjar xildhibaan ayaa hadda diyaar u ah inay waddanka khalkhal ka ilaaliyaan xataa haddii ay caafimaadka ku jirto in dowladnimada inta la tuuro mid cusub lasoo bilaabo caafimaad ku jiro dadkaas iyaguna waa garan doonaan waa siyaasiyiin waddankan inay ka naxaan u ah u jooga qaarkood anaa kamid a sida anoo nolol iyo caafi wax walba ku haysto reerkayga noloshayda adduunkayga inta ku haystaan ka tegaan riski qaataan soomaaliya tegey maalin kastana aan diyaar u ahay mataqaana inay xabad igu dhacdoon oon oon naftayda ku waayo laakiinse waxaan diyaar u ahay inaan afarta sanoo la igmada inaan hawshaas qabto inaan ka badbaadiyey wax kastoo khalkhal siyaasadeed ama abu ku abuuri karo soomaalida rajuxuu abuuri karo dad badan oo marka saas u fikiraayo badanaa ku jiro ku kalsoonaada mas-uuliyiintiin iyo siyaasiyiintiin ku kalsoonaada waana la gaari doonaa waktigaa wakti ka fiican yahi insha allah hagaaga dhegeystayaelkaasi waxa uu ahaa xildhibaan cali nuur xuseen boodaye oo jooga magaalada toronto waddanka canada xildhibaanku waxa uu labadii bilooda u dambeysay ama bil iyo bar baan idhahde uu ku sugnaa isla magaaladaasi toronto isagoo toos uga yimid magaalada muqdisho galabtana waxa uu marti noogu ahaa madasheenan sixty ee waraysigani aad kala socotaan amaba aan idinka soo gudbin doono idinka soo gudbinayno dhegeystayaal meel kastoo joogtaan tan iyo kulankeena dambe waraysi kan oo kale ay tahayna dib ugu kulmi doona waa cali xaraare oo dhammaantiin baa idinkaga tegaya sidaa iyo nabad geliyo